alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed kitaabu ljana'is ay hada kitaabu ljana'is kani waxau ku saabsan yahay janaasadaha kitaabkiisii weeyaan janaa'is waa jamcu markaa jinaaza ayaa janaa'is markaa lagu jamciya xadiiska markaa shan boqol iyo afar iyo soddon can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam aksiruu dikra haadimi ladaat abii hureyre waxaa laga soo wariyey ilaah raalliha ka noqday inuu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi akhiruu badiya dikra haadimi ladaat kii macmacaanka goyn jiray xasuusadkaa xasuusanaysaan badiya yacnii xuska aa xusaysaan markaa badiya almawti geerida yacni markaa xuskeeda badiya rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey waannasaa'iyu baa soo wariyey wa saxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaanna waa saxiixiyey xadiidkan abi hurayra waa xadiis saxiixa waxaa kale oo soo wariyey imaam axmed iyo ibnu maaja iyo xaakim xaakimna waxa uhi waa saxiixun calaa sharti muslim dahabi waa ku waafaqay waxa kale oo yacni tirmidi laftiisu waa taxsiiniyey xadiidka waxa kale oo tasxiixiyey ibnu sakan iyo ibnu daahir sida marka waxa weeye talkhiiskaba uu kusoo naqlinayo xaafid yacni marka ibnu xajar waxaa kaloo sanadkiisa saxiixiyey markaa nawowi oo khulaasada iyo majmuuca labadaba ku saxiixiyey sanadkiisa waxaa kale oo taxsiiniyey mundiri oo tarkiibka ku taxsiiniyey ibnu mulaqin baa isaguna saxiixiyey axmed maxamed shaakir baa isaguna tacliiqa uu ku leeyahay musnadka ayuu ku saxiixiyey sheikhulalbaanina shawaahiddiisa daraaddeed buu xadiiska u saxiixiyey laakiin waxa uu yidhi xadiiska abi hureyre waa xasanu lidaat waadici laftiisu waa taxsiiniyey duruq iyo shawaahid kalu xadiisku leeyahay oo marka yacni sii quweynaysa oo laga soo wariyey anas ibnu maalik iyo cabdillaahi ibnu cumar iyo abi saciid iyo kayrkoodba laga soo wariyey duruqdaa qaarkoodna waxay tahay waa qaar yacnii sanadkeedu saxiix yahay weeyaan macnaha xadiiska haddaynu u soo noqonno waxa uu tilmaamayaa xadiisku nebigu sala allahu alayh wasalam inuu amray geerida xuska la xusaayo in la farabadiyo oo aad markaa geerida in loo xuso ayaa nebigu sala allahu calayh wasalam uu ina markaa amray waxaanu ku sifeeyey in markaa geeridu ay macmacaanka goynayso sidaas iyadaa ayuu markaa nebigu sala allahu calayh wasalam ku sifeeyey taasna waxay tahay yacni nicmo kastoo adduunyo la haysto dee geeriya hadday timaaddo waa laga dhaqaaqayaa marka waxa weeye sidaas aawadeed baa loo yidhi waa haadimi ladaat bimacnaa waa qaatici ladaat macmacaankay goynaysaa ama jaraysaa ta laga tilmaamayaa waa taas kafaa bilmowti waacida baa la yidhaahdaa yacnii geerida ayaa markaa ku filan yacni wacdi ama waano ku filan qur'aanka iyo adiladana in badan baa markaa laynagu xasuusiyey geerida kullu nafsin daa'iqatu lmowt marka geeriduna waxay tahay dee albaabkii aakhiro yacni dariiqii loo marayey weeye dariiqii loo marayey weeyaan geeridu waxaanay geeridu tahay waa shay makhluuq ah oo wujuudi ah weeye ee wax iska cadama ma aha ee waa shay markaa waxa weeye jira oo la abuuray oo ilaahay abuuray weeye khalaqa almowta waalxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala inuu makhluuq tahay geeridu ayaa laynoo sheegay marka waa shay wujuudiya weeye kayfkeeda iyo qaabkeedase garan mayno sidaa laynoogu sheegay inaynu u rumayno ayay markaa tahay xadiidka shan boqol iyo shan iyo soddon oo can anasin radia allaahu canhu anas ibni maalik waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau uhi laa yatamanayanna yaanu tamaniyuno jeclaysanin axadukum midkiin almowta geerida yaanu jeclaysanin oo tamaniyin tamanigu waxa weeye allamaa geeriyi i timaaddo yacni taasaa waxaa la yidhahdaa tamani baa la yidhahdaa lidurin yanzalu bihi yacnii dhibaato ku soo degtay daraaddeed yacni yaanu u jeclaysanin lafdi maadigana waa loo soo naqliyey lidurin nazala bihi dhibaato ku soo degtay yaanu markaa u jeclaysanin inuu dhinto fain kaana laabudda mutamaniyan fain kaana hadduu yahay laabudda miday markaa hortilo tahay oo lagama maarmaan tahay mutamaniyan inuu tamanniyaa inay lagama maarmaan hadday tahay oo ilaaba ilaa uu iska tamanniyayo oo iska jeclaysanayo geerida falyaqul ha yidhaahdo allaahumma ilaahayow axyinii inoolee maa kaanat alxayaatu muddaday noloshu ee ay tahay khayran lii mid ii khayr badan muddaday noloshu tahay i noole wa tawafanii i oofsoo i dil idaa kaanat ilwafaatu hadday geeridu tahay khayran lii mid ii khayr badan adigaa wax walba oge hadday geeridu ii khayr badan tahayna i dil hadday noloshu ii khayr badan tahayna muddaday noloshu ii khayr badan tahay i noole muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahe bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiidkani waxa uu nebigu sala allahu calayhi wasalam inaga reebayaa in geeri la tamaniyo oo la jeclaysto oo loo jeclaysto dhibaato qofka ku timi daraaddeed uu jeclaysto taasna waa dhacda markaa dadku inay wakhtiyada yacni dhibaatooyinku ay ku yimaadaan inuu is yidhaahdo waxa weeye talow maad dhimantid yacni inuu sidaas iyadaa is yidhaahdaa waa shay waaqicoo dhaca markaa taasuu nebigu diidayaa sala allahu calayhi wasalam marka tacliilka lidurrin nazala bihi ama lidurrin yanzalu bihi tacliilkaas waxa uu faa'iidaynayaa qayd oo waxa uu tamaniyayaa geerida haddii aynay ahayn dhibaato yacni isaga ku soo degtay haddii aynay ahayn ee khawfuu diinta u baqay oo inuu markaa diintiiba ka fitnoobuu u baqay ta noocaasoo kalea waa u tamaniyi karaayo waa jeclaysan karaa geeridii taana waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam yacni waxa weeye siiqo tan ku dhow ayuu waxa weeye markaa inoo sheegay allaahuma axyiinii maa kaanat ilxayaatu khayran lii sida uu halkan xadiidka ulmusaa inoo sheegay yacni xadiidka kalena waxa uu tilmaamayey waidaa aradta bicibaadika fitnatan faqbidnii ilayka hayra maftuunin ilaahayow haddaad addoommadaada fitno la doontay inaad fitnayso haddii aad la doontay anigaan markaa aanad i fitnaynin oo aan ku suganahay diintaydii sidii u haysto ilaahaw i oofsoo i dil sidaas yada ah ha ku ducaysto ayuu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam marka taasi waxa weeye calaa kulli xaal asbaabo kale waa u jeclaysan karaa sida markaa inuu diintiisa u baqo iyo ashyaa lamida iyo ashyaa lamida oo dhibaato ku soo degtay aan ahayn yacni markaa waxa weeye waa u jeclaysan karaa inuu markaa waxa weeye uu markaa dhinto laakiin taana waa inaanu iska odhanin ilaahw idile waa inuu markaa yacni ku xidhaa intay noloshu khayr ii tahay ee ii khayr badan tahayna ilaahow yacni inoole yacni hadday geeridu ii khayr badan tahayna ilaahyow idil sidaas yada ah yacni ha yidhaahdo waayo ilaahay isagaa og sida u khayrka badan waxaa dhici karta markaa noloshu inay u khayr badan tahay nabiguna sala allahu alayh wasalam waxau ihi khayrukum man taala cumuruhu wa xasuna camaluh waxaa idinku khayr badan ka cimrigiisuna dheeraado camalkiisuna wanaagsanaado oo ay labadaasi isu raacaan cimri dheer iyo camal wanaagsan oo cibaado wanaagsan labadaasi ka isu raacdo ayaa idinku khayr badan buu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam marka maadaama ay caynkaas iyada a tahay dee waxaa dhici karta in waxa weeye khayr badan inuu shaqaysan lahaa ayaa suurowda oo fitnada markaa dadka qaar xataa ku dhacaysa inuu ilaahay gees mariyo oo isaga aynay haleelaynin ayaa markaa laga yaabaa marka ilaahay isagaa og sida u khayrka badane waa inuu markaa yidhahdaa ilaahayow sidii i khayrka badan yacni markaa iiga yeel hadday nolol tahay iyo hadday geeri tahayba waxaa markaa la soo arooriyey waxaa la yidhi aayaadka ku soo arooray in ambiyada qaarkood tawafani musliman ay ku ducaysteen miyaanay noqonayn geeridii oo la tamaniyey oo xadiidkan ayna ka hor imanayn taas iyadaana waa laga jawaabay oo waxaa lagaga jawaabay ma aha tamanni geeridii la tamaniyey hadalka nebiyada qaarkood ay markaa yidhaahdeen ama ay ku ducaysteen tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin yacni waxa weeye waxa markaa ay macnuhu u dhacayaa hadda markaa i diloo saalixiintii iyo haleeshiin maaha ee waxa macnuhu u dhacayaa ilaahayow markaad i disho yacni saalixiinta markaysa waxaan markaa i haleeshiiyo i gaadhsii sidaas iyada ah ayaa macnuhu u dhacaya yacnii geeri keliyana ma dalbine waxa uu yidhi xaalka yacni aad i dilayso waxaad i disha anigoo muslim ah marka waxa weeye waxay ku qaydan tahay xaaladdaasay ku qaydan tahay markaa sidaas aawoodee xadiiska kama hor imanayo xadiidka shan boqol iyo lix iyo soddon waa can buraydata radia allaahu canhu burayde waxaa laga soo wariyey laa raalliha ka noqday can inabiyi sala allahu alayh wasalam buraydana uu nebiga ka warinayaa qaala inuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam almu'minu yamuutu bicaraqi aljabiin almu'minu mu'minku yamuutu waa dhimanayaa bicaraqi aljabiini xaaluu markaa ku dheehan yahay yacni markaa dhabankiisa yacni waxa weeye dhididkiisa uu ku dheehan yahay oo bimacnaa waxa weeye dhabankiisu yacni markaa isagoo uu dhididsan yahay ayuu markaa dhimanayaa qofka muuminka ahi rawaahu halaathatu saddexda asxaabu sunan baa soo wariyey afarta marka laga reebo abu daawuud wa saxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaanna xadiidka waa saxiixiyey waxa kale oo xadiidka yacni quweeyey tirmidi oo yidhi markaa sanadkiisa waa xasan yacni xadiidku waa xasan yidhi xaakim oo yidhi waa saxiixun calaa sharti albukhaariyi wa muslim dahabi oo ku waafaqay waxa kale oo markaa xadiidka yacni uu leeyahay turuq iyo shawaahid adigu hadalka uu yidhi waxa weeye saxiixun calaa sharti albukhaari wa muslim yacni uu yidhi xaakimku waa markaa nadar baa ku sugan waayo yacni waxa weeye raggaas yacni bukhaari iyo muslim waxba markaa umay wada werin oo qaar aynay labada midnaba waxba u werin ayaa markaa ku jira ha yeeshee xadiisku markaa turuq iyo shawaahid buu leeyahay waxaa shawaahiddiisa ka mid ah xadiis markaa cabdillaahi ibni mascuud laga soo wariyey oo waxa weeye tabaraani uu awsadkiiyo kabiirka labadaba ku soo wariyey waxaanuu markaa odhanayaa haythami xadiidka ibnu mascuud rijaaluhu hiqaat rijaalu saxiix yacnii raggiisa xadiidka soo wariyey waa hiqaado waa lagu kalsoon yahay waana ragga saxiixa wax loogu wariyo sidaas yadaa weeyaan ayuu haysami odhanaya marka kaasi shaahid buu u yahay xadiidka waxa weeye ibnu mascuud waxa uu yahay shaahid waxaa kale oo jira xadiidka waxa weeye buraydo laftiisa sanadka waxa weeye nasaa'i waxa uu yahay waa sanad markaa saxiixa oo calaa sharti shaykhayn yacni markaa ku asaxay weeye calaa sharti shaykhayn ayuu markaa ku asaxay oo nasaa'i baa laba sanad buu ku wariyey yacni labadiisa sanad mid baa waxa uu yahay yacni markaa saxiixun yacni markaa calaa sharti ashaykhayn ayuu muxaqiqu odhanaya laakiin albaani waxa uhi calaa sharti albukhaari bukhaari calaa kulli xaal inuu saxiix yahay labadiisa sanad midkood ayaa marka ay tilmaamaysaa yacni markaa sidaas yada ayay markaa ayuu tilmaamaysaa marka waxa weeye marka intaa laysu geeyo waxa uu noqonayaa xadiis markaa qawiya oo saxiixa ayuu markaa noqonaya yani xadiis qawiya oo saxiixa ayuu noqonayaa tirmidi markuu xadiiska taxsiiniyo waxau odhanayaa bacdu ahlilcilmi baa waxay yidhaahdeen qataade inuu cabdilaahi ibnu burayda wax ka maqlay samaaciisa lama oga cabdilaahi ibnu burayda wax ka maqlay waayo markaa tirmidi iyo yacni markaa ibnu maajah iyo waxay iyagu u wariyeen yacni sanadka waxa weeyaan inuu markaa musanna bnu saciid inuu ka warinayo can qataada yacni qataadana can cabdilaahi ibni burayda cabdilaahi ibni buraydana can abiih oo burayda inuu ka warinayo marka wuxuu leeyahay yacni tirmidi bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen laa yucrafu samaacu yacni markaa lama oga maqalka uu wax ka maqlay samaacu qataada min ibni burayda ama min cabdilaahi ibni burayda marka culammada uu tilmaamayaana waa alimaamu albukhaari weeye bukhaari markaa weeyaan bukhaarina shardi adag buu marka isaga xaggaas yacni liqaaga iyo yacni marka uu ka leeyaho macruuf ah laakiin calaa kulli xaal taasi xadiiska waxba yeeli mayso waxaynay wax u yeelaynin yacni markaa sanad saxiixa calaa sharti albukhaari ku asaxay oo aan qataadaba ku jirin ee kahmas uu ka warinayo yacni marka uu ka warinayo min cabdillaahi bni burayda can burayda yacni marka ayaa soo arooray sanadkaasina waa saxiixun calaa sharti albukhaari dariiqyo kale uu leeyahayna waa jiraan sida xadiidka marka ibnu mascuud markaa sidaas aawadee ahlucilmi badan ayaa markaa xadiidka yacni saxiixiyey nawaawi xadiidka waa burayde waa quweeyey waadic isaguna calaa sharti albukhaari buu ku quweeyey waa riwaayada nasaa'i bay u dhacaysaa ibnu xibbaan yacni isagu waynu soo sheegnay inuu saxiixiyey shucayb arnauudna isaguna waxa uu yidhi waa saxiix calaa sharti albukhaari yacni laakiin calaa sharti albukhaari waxa weye riwaayada qataada weeye tuu ku sheegayaa marka waxa weye calaa kulli xaal xadiisku waa saxiix macnaha xadiidka haddaynu u soo noqonno xadiisku waxa uu tilmaamayaa qofka muuminka iyadoo uu dhabankiisu dhididsan yahay buu dhintaa macnaha looga jeedaa maxay tahay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa qofka muuminkii siduu markaa u dadaalayo oo u xusul duubayo oo uu markaa khayrka ugu dadaalayo u soomayo u salaadayo oo xalaasha iyo ka yacni kasab wanaagsan oo xalaalaan xaaraan ahayn siduu isleeyahay markaa u shaqayso xaaraanta iska ilaali oo salaadaada tuko oo soon oo cibaadaadka ku dadaal oo uu rafaadkaa siduu ugu sugan yahay rafaadka caynkaasa siduu ugu sugan yahay ayaa markaa naftu yacni laga qabtaa taa waa lagu fasiray macno labaad waa lagu fasiray oo waxaa la yidhi mu'minku marka geerida nafta laga qabanayo ayaa waxaa looga qabtaa si dhibaato badan si dhibaato badan ayaa nafta looga qabtaa taasoo dembigiisii laga yaryaraynayo lagaga sii jafayo dembigiisii baa badh markaa lagaga sii ridayaayoo lagaga sii jafaya dabeedna dhibaatada markaa badan ee markaana yacni sakaraadka uu kala kulmayo daraaddeed ayaa waxaa dhacaysa markaa inuu markaa dhabankiisu dhidido marka waxaa laga tilmaamayaa yacni shiddatu siyaaq bimacnaa sida nafta looga qabanayaa inay dhib leedahay sidaas yada ah ayaa waxa weeye laga tilmaamaya caaishana waxay tidhi waa afadii nebiga sala allahu alayhi wasallam ah waxay tidhi qofna dib ugu majeeran maayo ama ku ammaani maayo in geerida si fudud looga qabtay oo nafta si fudud looga qabtay maadaama aan arkay rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasallam wixii la baday yacnii rasuulkaba nafta markii laga qabanayey wixii la baday maadaama aan arkay qofna ku majeeran maayo naftaa si sahlan looga qabtay oo waayo waxay tilmaamaysaa hadday wanaag tahay naftoo si sahlan looga qabtaa dee nebigaa ugu mudnaansha badan in si sahlan looga qabto haddana markaa dhibaato badan baa markaa lagu baday sakaraadkii biyo ayaa agtiisa yaallay nebiga sala allahu calayhi wasalam markaasuu marba gacmaha gelinaya oo wejiga marinayay markaysa markaa yacni waxa markaa shiddada iyo yacni xanuunka haya markaasuu odhanaya subxaana allah inna lilmowti sakaraat ilaahay baa xumaan ka dheere geeridu waxay leedahay markaa sakaraat wakhtiyada qaarkood buu miir doorsoomaya markaasuu marba soo miiraabayay marba markaasuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu markaa soo miiraabayay marka waxaa weeye calaa kulli xaal taana waa lagu fasirayoo waxaa la yidhi yacni waxaa looga qabtaa yacni si shidda leh ayaa looga qabtaa markaa taasna waa mid qowlka saddexaad ee xadiiska lagu fasiray waxaa la yidhi yacni ma garanayno sababta markaa yacni dhabankani markaa uu dhidiidayo inagu garan mayno laakiin waa calaamad ina tusinaysaa yacni qofka muuminka aynu ku garan karno oo khaatimada wanaagsan inuu khaatimo wanaagsan ku dhintay yacni dhabankiisaa dhididayaa waa calaamadaynu ku garanayno oo waxaa lagu tiriyey min calaamaati xusni alkhaatima sidaad ku arki kartaba axkaamuuljanaa'is kitaabka la yidhaahdo omar ka warramayo khaatimada wanaagsan qofku dhimashada uu ku dhintay amaaraadka ay leedahay lagu garan karo waxa uu ku daray xadiiskani masaladuu sheegayo oo inuu dhabankiisu dhidido taasuu ku daray marka waxa uu xaafidulciraaqi odhanayaa waxaa markaa laga yaabaa inay tahay calaamad loo yeelay qofka muuminkaa dhimashadiisa markaa amaarad loo yeelay walow macnaha markaa iyo ujeeddada uu dhabankani u dhididayaa midaynu garanayno yaynay ahaanbe calaa kulli xaal aqwaasha ama odhaahyadaa saddexda abaa ku sugan xadiidka sida loo fasirayo ayaa markaa ku jirta waxaynay u badiyaan in badanoo culammada ka midii in looga jeedo shiddatu siyaaq oo waxa weeye sida nafta looga qabanayaa inay markaa dhib leedahay sidaas iyada ah ayay markaa ku fasiraan waxa kaleoo markaysa waxaad markaa ku jirta way iswaafaqi kartaaye markaa calaamad xusnulkhaatimo tilmaamaysana waxa weeye waa tahay marka labadaa shay oo isla socda inay amaarad ku tusinaysa khaatimadiisu inay wanaagsan tahay yacni ku tusinaysa inay tahay iyo in waxa weeye sida looga qabanayaa yacni si sahlan aynay ahayn labadaas yacni marka ayaa isu raacay xadiidka shan boqol iyo toddoba iyo soddon wa can abi saciidin wa abi hurayrata radia allaahu canhu abi saciid iyo abi hurayra waxaa laga soo wariyey labadoodaba ilaa raalliha ka noqdee radia allaahu canhuma qaala inay yidhaahdeen qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxauu yidhi laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah laqinuu u laqima mawtaakum kuwiinna dhimanaaya laa ilaaha ila allaahu kelmadda tawxiidka markaa u qabta oo u laqima bimacnaa carabka ugu tuura rawaahu muslimun muslim baa saxiixa ku soo wariyey walarbacatu afarta asxaabu sunanna xadiidka waa soo wariyeen xadiidkanna waxa uu sheegayaa nebigu sala allahu alayh wasalam in markaa ruuxa geeridu ku soo xaadirto oo calaamaadkii iyo amaaraadkii geeridu ay ka muuqato in markaa loo sheego oo la xasuusiyo kelmadda tawxiidka ayuu nebigu in amraya kelmadda tawxiidka in la xasuusiyo ayuu nebigu in amrayaa sala allahu alayhi wasalam sababta laynoo amrayaana waxay tahay waxaa markaa ku jirta qofka markaa hadalkiisa ay ugu dambayso kelmadda tawxiidku inuu ahlu janno yahay ayuu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna ka markaa odhaahuu ku tiraabo ay ugu dembaysay kelmadda tawxiidkee laa ilaaha ila allah kaasi jannaduu galaa buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam waana xadiis xasanah oo qawiya weeyi marka maadaama qofkii markaa uu ku mutaysanayo haddii odhaahu yidhaahdo kelmadda tawxiidku ugu dambayso waxa marka ay tahay mid yacni markaa loo laqimayo si kelmaddaasi carrabkiisa ay ugu dambayso ayaa loogu laqimaya waxaynay markaa yidhaahdaan fuqahada badankoodu lama odhanayo dheel la odhan maayo ee waa markaa agtiisaa laga sheegayaa bay yidhaahdeen oo waxa weeye waa la xasuusinayaa agtiisaa laga ashaadanayaa laa ilaaha ila allah ayaa la odhanayaa dabeedna waxa weeye xubbigeedu iyo jacaylkeedu hadduu qalbigiisa ku jiro markaa la xasuusiyo isaguna markaa waa ku hadlayaa isaguna markaa waa ku hadlaya laakiin haddii lagu yidhaahdo waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah dheh haddii lagu yidhaahdo waxaa dhici karta isaguna inuu kaa daba yidhaahdo ila sakaraad baa hayee waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allaahu oo waxa weeye intaa isaguna ka hormariyo ayaa markaa dhici karta markaa si aan taasi u dhicin waa inaad markaa laa ilaaha ila allahu iyo keliya aad ku tidhaahdaa bacdu ahlicilmi oo yidhi waxa weeye dhibi kuma sugnee waa lagu odhanayaa qul laa ilaaha ila allah ayaa lagu odhanayaa sidaas iyada ay yidhina waa jiraan waana sida axkaamuljanaa'iskana markaa sheikhulalbaani uu ugu nusraynayo talqiinkuna waa in lagu yidhaahdo markaa waxaa dheh ee waxa weeye haddii kale talqiin lamaba yidhaahdo oo agtiisa ka sheegaa la odhan lahaaye dee waxa weeye u laqima lama yidhaahdeen yacni u laqima lama yidhaahdeen nabiguna sala allahu alayhi wasalam abuu aalib oo adeerkii ah markii sakaraadkii uu ku sugnaa nebigu waa u yimid sala allahu alayh wasalam islaamnimadana waa u soo bandhigay oo waxau idhi yaa cammi qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah adeerkayow waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah kelmadan ilaahay agtiisa kaaga doodo kelmaddaas dheh sidaasuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam oo diintiibu markaa uu bandhigay laakiin abuu aalib markaa ma dhicin inuu waxa weeye islaamo yacni ma dhicin marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiidka haddii loo deliishado qushana yacni lafteeda markaa culammada jamaahiirtu way ka jawaabaan oo waxay yidhahdaan gaalka qul waa la odhanayaa waayo diintii baa loo bandhigayaa laakiin muslimku maadaama uu odhan jiray yacni waxa weeye isaga waa in laga ag sheega oo waxa weeye gaalku dee awalba ma odhan jirinoo hadduu xataa markaa diido oo yidhahdo waxba odhan mayno dee waxa weeye markaa xaaladdu ku sugnaa ee xumaanta ah unbuu ku sugan yahay laakiin qofkii muslimkii isagu waxa weeye dee xaaladii markaa waxa weeye isagu wuxuu ku sugnaa islaamnimo maadaama uu islaamnimo ku sugnaa waxa markaa dhici karta fitna in eraygani ku noqdo ayaa markaa suurtoobi karta ee waa inaad markaa caynkaas aanaad yacni markaa u raacinin bay yidhahdeen calaa kulli xaal laakiin waxa weeye arrinkaa tacliilka ay sheegeen mooyaane daliil markaysa waxaan markaa diidayaa in qul la raaciyo yacni may keenin jamaahiirto marka la yidhi kelimadda tawxiidkee laa ilaaha illa allah waa loo laqimanaa waa iskala socotaa qaybtii kalena oo wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah iyaduna markaysa waxa markaa waa la socotaa hadduu markaa intaa ku kaaftoomo lafteedana waxa weeye waxay tahay waa markaa kifaaya weeyaan culammadu waxay yidhaahdeen laguma fara badinayo oo aad looguma celcelinayo waayo haddii lagu badiyo waxaa dhici karta inuu karaahiyaysto kelmadda ow taasna markaysa waxaan markaa aakhiradiisi iyo diintiisii ay waxyeesho ayaa dhici karta marka waxa weeye uu ku dhawaaqo kelmaddii tawxiidka waa laga aamusayaa mar dambe yacni ilaa uu hadal kale yidhaahdo markuu haddana hadlo ayaa haddana si carabkiisuna ay ugu dambaysuun baa lagu dadaalaya laakiin inuu markaa waxba aad ugu celceliyo taas waxa weeye markaa waxba markaa yacni mid la amrayo ama laga doonayo ma aha hadduu waxa weeye waad u kaadinaysaa markaa uu ashahaato yacni haddii aanu hadlin saasaad u daynaysaa hadduu markaa waxaweye hadal dambe ka soo baxo markaasaad haddana waxa weeye kelmaddii haddana markaa u laqimaysaa si carabkiisa kalaam ka soo bixiyo eray ka soo baxa ay ugu dambayso kelmadda tawxiidka ee islaamnimadu qolyaha mutasawifada ayaa waxay yidhaahdeen laa ilaaha ila allahu waa dikriga caammaday yidhaahdeen amaa dadka khawaasta ah bay yidhaahdeene gaarka ah ee markaysaa awliyada ah iyagu waa inay ku celceliyaan bay yidhahdeen allah allah allah inay ku celceliyaan bay yidhaahdeen laakiin kelmadda tawxiidkee laa ilaaha ila allaahu yacni waxa weeye dadka caamaday u taallaa marka inay iyagu ku celceshaan waxaanay markaa sidaas ku tacliiliyeen oo ay markaa yidhaahdeen laa ilaaha ila allaahu waxaaba dhici kartay shubhay keeneen shubhadaasoo odhanaysa waxaa dhici karta markii lagu yidhi qaarkood maxaa ugu wardin weydeen laa ilaaha ila allah ee allah ugu wardinaysaan waxay yidhahdeen waxaan ka baqayaa akhaafu an amuuta bayna alnafyi waalisbaat yacnii laa ilaaha iyo ila allaahu dhexdooda inaan ku dhintaa baan ka baqayaa oo haddaan laa ilaaha anoo yidhiyo aan ila allaahu raacinin aan dhinto dee waa ku khaatima xumaysanaya markaa si aan taasi u dhicin yacnii allah allah baan ku wardinayaa ayaa markaa qaar laga sheegay inay yidhaahdeen laakiin warka caynkaasay yidhaahdeen waa war baatila oo aan sax ahayn waayo qofku hadduu waxa weeye isaga oo doonay laa ilaaha ila allaahu inuu yidhaahdo hadduu doonay oo isku dayay qasadkiisuna uu ahaa kelmadoo dhammaystiran inuu yidhaahdo oo uu dabeedna isagaan wada odhanin uu dhinto dee waxa weeye innama alacmaalu binniyaat weeye nebigu sala allahu alayh wasalam waxau inoo sheegay camalku inuu niyada ku sugan yaho niyada ku asaxayo wuxuu niyeeyaa u sugan haddii isagoo kelmadda aan dhammaynin naftu ka baxdo waxay noqonaysaa oo uu ka dhigan yahay nin laa ilaaha ila allahu yidhi ayuu markaa ka dhigan yahay ila kelmadda tawxiidka o dhan buu markaa nebi ayuu niyeeye nebiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu ihi laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah muu odhan laqinuu mawtaakum allah allah u laqima lama odhan ee laakiin maxaa la yidhi laa ilaaha ila allah u laqima ayaa la yidhi haddii arrinkani ay dhici karto inuu qofku ku khaatimo xumaysto ila sakaraad buu ku sugan yaho amaaraadkii geerida ka muuqatee yacni lama yidhaahdeen laa ilaaha ila allahu u laqima markaa taasi waxay ku tusinaysaa shubhada ay keeneen war saxa aanu ahayn ayay ku tusinaysaa waa midda labaade allah baa markaysa waxaan markaa lagu wardinayaa khawaasta wayani wardigooda ah dadka khawaasta ee awliyada ee gaarka ah yacni warkaasina sax ma aha waayo nebigu sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisii fadliga badnay dee waxay ka mid ahaayeen dadka khawaasta ah bay ka mid ahaayeen ee awliyada ilaahay bay ahaayeen haddana waxa weeye allah allah kumay wardin jirine waxay ku wardin jireen yacni laa ilaaha ila allahu iyo erayada la midka ah iyo subxaana allah iyo alxamdu lilah iyo allahu akbar iyo erayadaasay ku wardin jireen laakiin allah oo keliyaan waxba la socon kumay wardin jirin yacni dikri iyo wardina ma aha yacni in allah oo keliya la yidhaahdo nabiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu tilmaamay kelmaddan tawxiidku inay markaa yacni ugu fadli badan tahay dikriga afdalu maa qultu ana wannabiyuuna qablii laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir anigiiyo nebiyadii iga horreeyey waxaanu idhaahno waxa ugu fadli badan buu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam kelmadda tawxiidka ayaa ugu fadli badan buu yidhi yacni sidaas ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam sheegay nebi muuse laftiisa waa tii la xadiidkii lagu soo wariyey inuu markaa ilaahay weydiistay inuu shay markaa dikriyo xus ah oo werdi ah inuu ilaahay markaa baro dabeedna waxaa la baray laa ilaaha ila allah ayaa la yidhi laa ilaaha ila allahu dheh ayaa markaa la yidhi markaasuu yidhi addoommadaada dhammaantood taa waa yidhaahdaan markaasaa waxa weeye yacni loo sheegay kelmaddani fadliga ay leedahay ayaa markaa loo sheegay sida lagu soo wariyey xadiidka xadiidku waxa uu sheegayaa laqinuu mawtaakum mawtaana waxaa la yidhahdaa kuwa dhintay baa la yidhahdaa hadda se looga loogama jeedo kuway naftu ka baxday ee dhintaye waxaa looga jeedaa kuwa markaa calaamaadkii geeridu ka muuqato ee geeridu ku soo xaadirtay asbaabteedii baa loo jeedaa markaa muxtadarkii baa loo jeedaa kii geeridu ku soo xaadirtay asbaabteedu marka weli ma dhimane inuu dhintaa laga yaaba marka waa tasmiyatu shay biictibaari maa yakuun shay baa waxaa loogu magac bixinayaa wuxuu noqon doono ayaa loogu magac bixinaya oo lagu magacaabaya marka waxa weeye mawta hadda waxaa looga jeedaa kuwii geeridu ku soo xaadirtay laakiin kuwii ficlanba u dhintay yacni lagama tilmaamayo oo loogama jeedo xadiidka shan boqol iyo siddeed iyo soddon uu can macqil ibni yasaar waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhu ilaahay ha u naxariistay anna nabiya sala allahu alayh wasalam nebigu qaala uu yihi iqra'uu calaa mawtaakum yaasiin iqra'uu akhriya calaa mawtaakum yacnii kuwiina dhimanaayee geeridu ku soo xaadirtay yaasiina yaasiin ku akhriya yaasiin yacni ku akhriya suuraddaas oo abu daawuudaa soo wariyey wanasaa'iyu baa soo wariyey wasaxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaanna waa saxiixiyey xadiidka macqil ibnu yasaar yacni ibnu xibbaan waa saxiixiyey sida uu inoo sheegay musanifkuba saas si la-eg xaakim laftiisu inuu quweynayo ayay markaa u eg tahay oo waxa uu yidhi markaa waxaa mawquuf xadiidka u soo wariyey yaxya bnu saciid iyo markaa yacni qaar kaleba sulaymaan ataymi bay ka soo wariyeen isagoo mawquufa yacni laakiin ibnulmubaarak baa isagoo marfuuca soo wariyey hadalka sawaabka ee saxdii wuxuu yahay waa sida ibnulmubaarako xadiisku inuu marfuuc yahay weeye waayo ziyaadadu uu siqa siyaadiyey ruux lagu kalsoon yahay ziyaadiyey maqbuulo weeyo waa la aqbalaya dahabina waa ku waafaqay hadalkaas markaa uu xaakim yidhi xadiidka markaa inuu quweynayo ay u eg tahay albaani laftiisu waxau yidhi waa sida ay u sheegeen ha yeeshee xadiisku cillo kaluu leeyahay oo rafciga iyo waqfiga markaa oo keliya ma aha cillada xadiisku iyo cilal kale ayuu markaa leeyahay ayuu markaa tilmaamay oo dahabi iyo in cillo kale ay sheegeen buu sheegay culamada kale xadiidka ka hadashay waxaa ka mid ah daaraqutni iyo ibnu qataan oo labaduba daciifiyeen sida talkhiiska ku sugan daaraqutnina waxaa ka soo raray ibnuulcarabi almaaliki ayaa ka soo raray nawowi baa isaguna xadiidka daciifiyo khulaasada ayuu ku daciifiyey ibnu xajar isaguna waxa weeye qolyaha daciifisay ayuu talkhiiska ku waafaqay oo waxa weye wax tacaqub la yidhahdo intuu hadalladooda soo naqliyey kuma samaynin albaani isaguna irwaaga waa ku daciifiyey xadiiska xamdiya asalafi isaguna shiikha la yidhaahdaa isaguna waa daciifiyey shucayb arnaawud isaguna takhriijka ibnu xibbaanku ku daciifiyey khulaasaduna waxay tahay xadiisku saddex cillo ayuu leeyahay cilladaa rafciga iyo waqfiga marka laga laga tago oo cilatulwaqfi marka halkaaba layska dhigo saddex cillo oo kaluu leeyahay abi cusmaan nin la yidhaahdo oo majhuula ku jira ninkaasina nahdi ninka la yidhaahdo ma aha ee waa nin majhuula aabbihii isagana waxbuu ka warinayaa aabbihiina waa majhuul oo isagana markaa lama garanayo cidaan isaga ahayn waxba kama warin cillada kale ee saddexaad ee uu leeyahay xadiisku waa idiraab oo waa isbaraambariyey oo waxa weeye sanadkiisa waxaa ku sugan ikhtilaafaad ayaa markaa ku jira markaa idiraab baa markaa ku jira idiraabkuna waxa uu ka mid yahay waxyaalaha xadiiska markaa daciifiya ayuu ka mid yahay marka khulaasadu waxay tahay xadiisku waa inuu daciif yahay oo aanu markaa saxiix ahayn xadiiska sheegaya in qofka markaa geeridu ku soo xaadirtay in lagu akhriyo yaasiin xadiiska sheegaya yacni ma sugno nebiga kama sugna ee waa daciif oo bimacnaa waxaa looga jeedaa cidda nebiga ka soo rartay sala allahu calayhi wasalam cid lagu kalsoonaan karaa nebiga kama soo naqlinin ayaa looga jeedaa sanadka sokaa loo jeeda marka waxa weeye macnihiisa hadduuba sugnaan lahaa bacdi waxay ku fasireen sidaynu ku fasirray oo ah mawtaakum in loo jeedo kuwa geeridu ku soo xaadirtay marka taana waxay noqonaysaa waxa lagu akhrinaya yaasiin ujeeddada loogu akhrinayaana waxay tahay waa in nafta si sahlan looga bixiyo ayay markaa tahay laakiin muraad kale loogama jeedo muraad kale yacni loogama jeedo khaatimo wanaagsanaan iyo waxba tilmaami mayso oo yaasiin baa lagu akhriyey khaatimadiisaa wanaagsananayso jannadaa la geynayaa macnuhu ma aha ee waxa weeye nafta uun si sahlan in looga saaro yacni markaa ayaa loogu akhrinaya mashaayikhda qaarkoodna waa laga soo naqliyey oo markaa yacni taabiciinta iyo ka mid a inay yidhaahdeen haddii markaa yaasiin markaa lagu akhriyo qofka markaa geeridu ku soo xaadirtay naftaa si sahlan looga bixiya meesha markaa waxa weeye yaasiinka lagu akhrinayaa ay ka timi halkaas weeye xadiiskeeduna qawi ma aha xadiiskeeduna qawi ma aha muraadka looga jeedana malaa dad baa moodaya in waxa weeye janno in lagu geliye iyo markaysaa markaa in dembi lagu dhaafo iyo in khaatimadu wanaagsanaato iyo waxyaala noocaasa in markaa loo akhrinayo ay leeyihiin yacni ka calaacalaya waar waxa weeye cid gunaana da'an waayey oo markaysagaan halkaasay geeridii ku qabsatay hebelo wax alla wax ii gunaanadana waa waaye marka waxa weeye muraadka looga dan leeyahay ma aha marka umuurahaas aynu markaa tilmaannay laakiin muraadkay u akhrin jireen mashaayikhdaasi waxay ahayd waa markaa yacni nafta si sahlan in looga bixiyo intaasunbay marka waxa weeye ahayd macno labaad xadiidka waa lagu fasiray oo in la yidhaahdo mawtaakum waxaa loo jeedaa kuwii dhintayba oo naftu ka baxday baa loo jeedaa oo dadka dhintay waxa u akhridaan yaasiin taasna waxay noqonaysaa in looga jeedo sawaabkeeda iyo ajarka markaa suuraddu inay gaadho in loo akhrinayo markuu dhintay dabadeed baa laga sii daba akhrinaya taasina waxay ku dhisan tahay masale kaley ku dhisan tahay culammada badankoodu sida horeynu sheegnay ku fasiraan yacni waxa weeye laakiin tan dambe waxay ku dhisan tahay masale kale oo ku saabsan qur'aanku ma gaadhayaa haddii amwaadda loo akhriyo dadka dhintay haddii qur'aanka loo akhriyo qur'aankaasi ma gaadhayaa oo sawaabkeediiyo ajarkiisa ma helayaan mise ma helayaan masalada noocaasay ku dhisan tahay yacni ahlucilmiguna waa isku khilaafsan yihiin oo waxaa ku sugan markaysa waxaan khilaaf ayaa markaa ku sugan mas'aladaas ha yeeshee markaa mas'aladaas yacni tafsiilkeeda insha allahu tacaala dib baynu u dhiganaynaa oo maadaama kitaabuljanaa'is aynu ku sugannahay meelo kaleoo munaasabadii ay ku leedahay munaasabada uu ku leeyahay ayaa ina soo mari doonta insha allahu tacaala marka halkaasaynu kaga hadli doonnaa qur'aanku ma gaadhayaa dadka dhintay mise ma gaadhayo mas'alada noocaas ah marka calaa kulli xaal talqiinkaas ayaa markaa muhim ah oo nebigu inoo sheegay sala allahu alayhi wasalam laakiin waxa weeye tan markaa in qur'aan lagu akhriyo yaasiin iyo wax la mid ah tan noocaasi waxa weeye iyadu waa daciif oo iyadu qawi ma aho ma sugna xadiidka shan boqol iyo sagaal iyo soddon can ummi salamata radia allahu canha ummi salama waxaa laga soo wariyey la raalliha ka noqdee qaalat inay tidhi dakhala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam calaa abi salamata u soo galay radia allahu canhu waa ninkeedii abi salama ninka la yidhaahdo waa ninkeediiyo ninkaasu u soo galay waqad shaqa basaruh isagoo sakaraadkii ku suganoo waqad shaqa uu markaa yacni isare uu u taagmay basaruhu araggiisu shaqa basaruhu iyo basarahu labada mid walba waa loo dabdiyaa labada mid waliba waa bannaan tahay mutacaddi iyo laazim bay labada mid walba noqotaa waqad shaqa basarahu haddii la yahay isagoo indhihiisii taagayoo yacni sidaas marka waxa weeye sare u taagay yacni sare isagoo indhihiisii u taagayoo yacni indhihi aynay ku soo laabmay oo xaggaa sare markaysaa waxaan markaa ku dhaygagay oo taklan yihiin indhihii ama waqad shaqa basaruhu iyadoo indhihiisu ay markaa sare u taagmeen sare yaday u taagmeen indhihiisu shaqa bimacnaa shakhasay la micno tahay waa taagmeen ama waa taagay fa akhmadahu markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam yacnii indhihii isugu qabtay oo indhihii u laabay bimacnaa waxa weeye indhihii buu isugu qabtay uma qaala markaasuu wuxuu uhi ina ruuxa nafta idaa qubida haddii la qabto nafta itabacahu waxa raaca albasaru araggaa raaca oo qofka nafta marka laga siibo wuxuu sii eegaa naftii naftiibuu markaa sii eegaa marka sidaas aawadeed waxa weeye waa in indhaha markaysa wax markaa la ysugu qabtaa qofka waxa weeye marka naftu ka baxayso naftu markay ka baxayso waa in indhaha la ysugu qabtaa haddii kale waxa weeye marka waa indhaha la ysugu qaban dee waxa weye indhihii waa kala tegayaanoo saasay ku qallalayaan hadhowna iskuma qabsoomayaan hadhowna yacni iskuma qabsoomayaan marka waa in indhihii la ysugu qabtaa weeyi fadaja naasun fadaja waxa qayliyey bimacnaa gurxamay naasun dadbaa markaa gurxamay daja haddii la yidhaha waa gurxanka buuqa ah waxa kaloo markaa yacnii abu daawuud isagu u soo wariyey yacni lafdigiisu uu yahay yacnii fasayaxa naasun fasayaxa waxa qayliyey naasun dad baa qayliyey min ahli labada erayna waa isku macne waa qayliyey iyo waxa weeye waa gurxameen yacni waxa weeye waa isla macne fadaja waxa gurxamay naasun markaa dad baa markaa gurxamay oo bimacnaa buuqay oo min ahlihi ehelkii abuu salama ka mida abuu salama ehelkiisa ka mida fa qaala nebigu wuxuu ku yidhi laa tadcuu calaa anfusikum nafihinna ha habaarina yacni oo waxa weeye ha ugu ducaynina ilaa bikhayrin khayr waxaan ahay nafihinna markaa ha ugu ducaynina fa ina almalaa'ikata tu'amminu calaa maa taquuluun maxaa yeelay malaa'igtu waxay idiin leedahay aamiin bay idiin leedahay waxaa leedihiin marka haddaa ishabaartaan oo aad tidhahdaan markaysa markaa halaagsamayey oo malaa'igtuna ay ku tidhaahdo markaysaga aamiin dee waxa weeye markaysaga arrinka noocaas ee wanaag kuguma jiro marka wax wanaagsan dee ku duceeya wakhtigan malaa'igta aamiin idin leh uma qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi allaahuma akfir liabii salama waa duceeyey dabede nebigii wuxuu yidhi ilaahu abuu salama ninkaa la yidhaahdo u dembi dhaaf warfac ilaahay ou sare u qaad derajatahu derajadiisa filmahdiyiina kuwa la hanuuniyey dhexdooda sare ugu qaadoo markaa derajo sarraysa si wafsax lahu ilaahay u ballaadi fii qabrihi xabaashiisana ilaahay u ballaadi wa nawir lahu ilaahayow u nuuro u iftiimi fiihi qabriga gudihiisana u nuuro u iftiimi wakhlufu ilaahayow uga khaliif noqo uga dambee fii caqibihi markaysaga markaa cidhib dambeedkiisa bimacnaa tarantiis tarantiisana ilaahayow khaliif uga noqo adigu u ilaale caqibihi iyo caqbihi labada mid waliba waa bannaanta sidii katif oo kale ay la mid tahay waynu inagii soo sheegnay saddex luqa inay iskaga sugan tahay waxaa markaa yani facil yani wasnigaa wixii ku yimaada sidaynu nawowi hore uga soo naqlinay rawaahu muslimun muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkana waxa uu tilmaamayaa inuu nebigu sala allahu alayh wasalam soo booqday abuu salama taasna waxaa ku sugan ciyaadatu lmariid qofka markaysagaa buka in lasoo booqdo taasna waxaa ku sugan fadli badan oo axaadiis fara badan baa ku soo aroortay oo aad iyo aad markaa inoogu boorinaysa in markaa qofka buka in lasoo booqdo waxa kale oo ku sugan in waxa weeye marka macruufka in la amro xumaantana la reebo waayo nebigu sala allahu alayh wasalam markii dadka qaarkood markaa ay qayliyeen waa markaysaga waa u diido waxau yidhi markaysaga waxaa ha la imanina markaa baroortu inaynay markaa bannaanayn yacni marka ayay ku tusinaysaa taasna waxaa ku soo aroortay axaadiis badan oo markaa diidaysa in la baroorto yacni diidaysa qofku waxa weeye inuu markaa kalgacayl inuu markaa ilmeeyo yacni markuu geeridaa markaa arko inuu ilmeeyaa waxay tahay waa raxmad oo waa fiican tahay waa fiicanta oo raxmad markaa weeye oo nebiguba sala allahu alayh wasalam waa ilmayn jiray yacni waa ilmayn jiray yacni nebigu sala allahu alayh wasalam laakiin maxaa la diidayaa waxaa la diidayaa marka waxa weeye in markaa maryaha la jeexjeexo oo la qayliyo oo waxa weeye markaa waxyaalahaasaa la diidaya taas ayaa markaa la diidaya laakiin waxa weeye in markaa ilmeeyo yacni taas isagaan wax markaa yacni ku hadlaynin baroora iyo wax la midii waxa weeye dhibaatayada kuma sugna baroortuna waa min kabaa'ir dunuub dembiyada waaweyn bay ka mid tahay dembiyada kabaa'irta waaweyn ayay ka mid tahay axaadiis ku soo aroortay oo sheegaysa ciqaabka ka imanaysa baroortana yacni way inoo soo socotaa insha allahu tacaala oo way inoo iman doontaa waxaa kaloo ku sugan markaa in qofka marka nafta laga qabto yacni markaa yani naftii inay ka baxayso marka la arko in indhaha markaa yacni loo laysugu qabto oo indhaha markaysaga markaa yani laysugu qabto oo indhahan taklamaya yacni markaa in baalasha markaysaga markaa indhaha yacni markaa lagu cesho oo sidaa loogu qabto si naftu uga baxdo iyadoo markaa indhihii uu isku hayo oo indhuhu aynay u kala tegin yacni si ayna taasi u dhicin taasna iyadana xadiiska waa laga qaadanaya waxay kaloo ku tusinaysaa markaysa markaa ruuxdu inay tahay waxa weeye shay waxa weeye yacni wujuudi ah oo bimacnaa waxa weeye markaa in yacni la lasii eega iyo inuu markaa gaarkiisa loo qaado iyo mid waliba ay ka suuro gelayso taas iyadaa markaa inuu yahay laakiin macnaha ay tahay iyo qaabka ay tahay ruuxdu ma garanayno wayas'aluunaka can iruux yani markaa ruuxday ku weydiinayaan baa layidhi qul iruuxu min amri rabbi waxaad ku tidhahdaa ruuxdu amarka ilaahay bay ka mid tahay bimacnaa anigu cilmigeeda ma hayo wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila yacni cilmigna waxaa laydinka siiyo keliya in yar baa laydinka siiyey baa layidhi marka ruuxda waxa weeye kayfkeeda iyo qaabkeeda garan mayno laakiin sidaa laynoogu sheegay waa inaynu markaysa waxaan markaa u sadiqnaa o u rumaynaa xadiidka shan boqol iyo afartan xadiidka hore aynu soo marray ee umu salama waxaa kaloo ku sugan nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu u duceeyey abu salama oo ilaahay derajadiisa inuu sare u qaado qabriga inuu u ballaarsho inuu u nuuro inuu ubadkiisa inuu u xafido u ilaasho oo wakhlufhu fii caqibih bimacnaa wuxuu noqonayaa ubadkiisa adigu mid uga khaliif ah oo uga dambeeya oo u ilaalinaya ilaahayow noqo macnuhu saas iyadaa buu markaa u dhacaya umuurahaas ayuu ugu duceeyey umu salama waxay tidhi nebiga sala allahu alayh wasalam waxaan ka maqlay in qofka musiiba ay ku dhacdo inuu yidhaahdo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajurnii fii musiibatii wakhluf lii khayran minha marka waxa weeye markii abu salama oo ninkaygii ahaa uu dhintay bay tidhi ayaan waxaan is idhi otolo abu salama cidda ka khayrka badan ee lagugu beddelayaa maxay noqonaysaa markaasaan haddana iska idhi waxaanay markaa ahayd istirjaac inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun yacni annagu ilaahay baanu u sugnaannay oo sida uu ilaahay markaa doono ayay umuuruhu u dhacayaan xaggiisaanaannu u noqonaynaa ilaahay ow musiibadayda iga ajar sii dhibaatada igu dhacday ajarkeeda isii wax ka khayr badanna iigu bedel sidaasaan nebiga sala allahu aleyh wasalam ka maqlay ruuxa sidaa yidhaahda yacni ilaahay yacni wax ka khayr badan buu ugu bedela markaasaan dabeedna iska idh bay tihi inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajurnii fii musiibatii wakhluf lii khayran minha dabeedna waxaanan filayn baabaa markaa dhacay rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam baabaa laygu beddelayoo yacni abu salama iga dhintay dabeedna maalintii dambe ayaa rasuulku sala allahu alayh wasalam uu cid ii soo diray isaga oo markaa isagu inuu i guursado doonaya adigu calaa kulli xaal qisa ayay ku jirtay khulaasadii waxay tahay markii dambe nebigu sala allahu alayh wasalam waa guursaday waxay ka mid noqotay zawjaadkiisii ama afooyinkiisii ayay ka mid noqotay taana waxaa ku sugan fadliga uu leeyahay yacni musiibadu qofka markay ku dhacdo dikrigaas inuu yidhaahdo fadiilada ay leedahay ayaa taasna ku sugan xadiidka shan boqol iyo afartan wa can caa'ishata radia allahu canha caaisha waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqday anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay xiina tuwufiya goortii la oofsadee bimacnaa la dilay ee bimacnaa naftu ka baxday sujiya waxaa lagu daboolay biburdi xibaratin in la idaafeeyo cala alidaafati waalwasfi baa labadaba ku bannaan yihiin inaad tidhahdo biburdin xibaratin iyo inaad isu idaafayso aad tidhahdo biburdi xibaratin sujiya waxaa lagu daboolay biburdi xibaratin ama biburdin xibaratin xibara bikasri ilxaa calaa wasni cinaba calaa wasni cinabatin ayuu markaa la wasni tahay biburdin mara ayaa markaa lagu daboolay maradaasoo xibaratin markaa diillima leh maro waxa weeye xibara waxa weeye liidad bay leedahay ama diillimo ayay markaa leedahay marada caynkaas ayaa lagu daboolay muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa labaduba ay soo wariyeen waxaa ku sugan xadiidka oo lagala baxayaa meydka in markaa maro la saaro ayaa laga qaadanaya markaa xadiidka waxaanay markaa culammadu yidhaahdeen marada la saaraya waa inayna noqon maro adag ee maro waxa weeye khafiifa oo bimacnaa waxa weeye aan aad u adkayn waa inay noqotaa bay yidhahdeen maro khafiifa waa inay noqotaa marka maro adag waa inayna noqoto waayo hadday markaa maradu culus tahay oo adag tahay waxay soo dedejin kartaa inuu markaa yacni fuuro oo xoogaa waa huurinaysaa maryaha hore markaa in laga bixiyo oo waxa weeye markaa cawradiisa markaa iyo madixiisaba la qariyo oo la saaro markaa maro aan yacni khafiif ah ayaa marka ay tahay in sidaas iyada la sameeyo allaahuma ilaa waxaan madaxa laga daboolayn sidaynu arki doonno hadduu muxrim yahay madaxiisa waxa weeye lama daboolayo lama saarayo marada lagama saarayo hadduu qofku isagoo xajkii ku jiro aan weli ka xalaaloobin yacni uu markaa dhinto isaga madaxiisa marada la saari maayo oo xukumkii muxrimnimadaa u baaqiya sida xadiiska soo socda aynu ugu tegi doonno laakiin haddii kale calaa kulli xaal waa in waxa weeye marada markaa la wada saaraa oo jidhkiisa lagu wada qariya adraafta iyo markaa madaxa iyo jidhkao dhanna waa lagu wada qarinaya cawre iyo kayrkeedba markaa waa la wada qarinaya sidaas yada ah weeyaan xadiidka شن بقول يكوب يا فرطا وعنها عائشة وحلقة وري أن أبا بكر الصديق إن أبا بكر رضي الله عنه إلى رالي كان قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إنه النبي قد كذي بعد موته جيردي في الدبديد مركو النبي قد انتهي صلى الله عليه وسلم دبديد إنه النبي قد كذي رواه البخاري البخاري بصحيح كسوري نبي صلى الله عليه وسلم مركي نفته كبحضي أبو بكر لما تشوقين xoogaa atraafu lmadiina ayuu ku maqnaa magaalada dacalladeeda meelahaasuu jiray dabaedna markaa intii baa nebiga sala allahu aleyh wasalam naftu ka baxday dadkiina xoogaa waa wareereen markii nebiga sala allahu aleyh wasalam naftu ay ka baxday argagaxa musiibada ku dhacday ay yacni leedahay daraaddeed bay dadkii la wareereen waayo dhimashada nebigu sala allahu aleyh wasalam waxay tahay musiibo tii ugu weynayd oo dhibaato ama musiibo ka weyni ma jirto nabiga sala allahu alayh wasalam dhimashadiisii sidaas aawadeed buu nebigu wuxu uhi liyucazi lmuslimuuna masaa'ibahum bi muslimiintu dadka islaamka ahi dhibaatooyinka ku imanaya dhibaatada aniga igu imanaysa oo geerida ah taa ha isugu tacsiyadeeyaan oo ha isku sabirsiiyaan oo bimacnaa wax kasta oo weyn imaatinka ay ku timaaddo iyaga ku weyn oo musiibo ah ha xasuustaan minaka nebi maxamed ba dhimay oo marka waxa weeye waa la fududaanaysaa musiibada iyaga ku timi haddii waxa weeye ay xasuustaan inaan waxa weeye aniguba dhintay sidaas iyadaa buu xadiis qawiyah nebigu sala allahu aleyh wasalam ku yidhi sidaas aawadeed waxaa dhacday in saxaabada qaarkood inay yidhaahdeen nebigii sala allahu aleyh wasalam ma dhiman ee waxa weeye waa yacni la suuriyey waana markaa soo noolaanaya yacni cid waxa weeye tidhaahda nebigu waa dhintayna haddii aan maqlo kurkaan ka jaraya erayo caynkaasa inay saxaabada qaarkood ku hadleen ayaa dhacday abubakar waa yimi dadkii xoogaa markaa yacnii isku buuqsan oo wareersan markaasu waxa weeye cid ma weydiina waxaweye gurigiibuu galay maradiibuu ka qaaday nebiga sala allahu aleyh wasallam madaxiisa markuu maradii ka qaaday ayuu wuxuu arkay inuu dhintay markuu sidaas yadaa arkay ayuu nebigii sala allahu aleyh wasalam yacni markaa dhunkaday markuu dhunkaday buu maradii dib u sii saaray waa soo baxay dabeedna waa khudbadeeyey marka abubakar ilaahay buu mahadiyey dabeedna marka waxauu yidhi يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت تضو كي نبي محمد عابد يو محمد دمي كي إلهي عابد يونا إلهي وأنول يهي وليقنا دمان مايو مركزو آخرين أي آياتك لما شد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم آيات كاس أي أخرين xaaladaas baa dadkii yacni waxa weeye sidii abubakar uu sheegay yacni marka waxa xaqi u soo noqdeen yacni marka arrinkiina dadkii uu dejiyey xaaladdiina marka waxa weye ay ku soo noqotay yacni marka caadigii saxaabada qaarkood waxay yidhahdeen aayaadku akhrinayo waxaad mooddaa inaanaan horeba u maqan bimacnaa waxa weye musiibadaa waxay iska leedahay inay qofka waxyaalaha qaarkood ay ilowsiiso isagoo waxaa ogaabaa dhici karta inuu ilaawoba yacni dhibaatada markaysaga ku timi daraaddeed waxaa ku suganoo xadiiska laga qaadanayaa in markaa maydka in la dhunkadaa inay bannaan tahay laakiin wa'ayo maydka u bannaan tahay in la dhunkadaa waa maydkay u bannaanayd markuu noolaa inuu dhunkado maydkay u bannaanayd markuu noolaa inuu dhunkado markuu dhinto dabadeedna inuu dhunkan karo oo qof dumaroo ajnabiyadkaa ah oo bimacnaa aan ahayn maxaarimtaadiina ahayn sawjadaadiina ahayn dee inaad dhunkataa kuma bannaana way dhimatay oo waxa weeye nebiga sala allahu aleyh wasalam sidaa uu abubakar u dhunkadaan u dhunkanayaa yacni ma odhanaysid waa qalad waxa weeye maydka markaa inuu dhunkada ay u bannaan tahay waa maydka markuu noolaa inuu dhunkada ay u bannaanay abubakarna sunnada caynkana wuxuu kala kulmay nebiga sala allahu aleyh wasalam waayo cuhmaan ibnu madcuun saxaabigii la odhan jiray muhaajiriga ahaa markii uu dhintay nebigu sala allahu aleyh wasalam waa dhunkaday saxaabigaas isagoo mayda ayuu nebigu sala allahu aleyh wasalam u dhunkaday waxaa kaloo ku sugan yacnii jacaylka abubakar nebiga sala allahu aleyh wasalam jeclaa inuu fara badnaa waa laga qaadanaya oo lama soo naqlinin saxaabadii kale wax dhunkaday laakiin isagu waxa weeye waa markaa dhunkaday waxaa kaloo ku sugan yacni waxa weeye geesinimada abubakar iyo qalbigiisu siduu u xoogga badnaa oo isagoo waxa weeye dadka yacni rasuulka sala allahu aleyh wasalam yacni ugu jacayl badnaa oo cid la jacayl ahayd oo rasuulka markaa yani kala mid ahayd jacaylku jecel yahay oo siduu u jecel yahoo kale u jeclayd yadaynay jirin iska daa cid uga jacayl badane ayaa haddana yacni waxa weeye abubakar uu sabray oo aanu wax markaa yacni khaladana aanu ku hadlin yacni sida markaa saxaabada qaarkood erayada qaar ay uga soo baxeen markii hore oo ay markii dambe uga noqdeen yacni wax khalada yacni kuma hadlin dadkii oo dhanna waa dejiyey waxaana la ogsoon yahay ruuxa waxa weeye cid ugu jacaylka badan isaga in la samirsiiyo ayaa la yaqaanaa isagii ugu jacaylka badnaa ee musiibada ugu weynida badnayd baa dadkii dejinaya oo sabir siinaya marka taasina waxay ku tusinaysaa sida qalbigiisu u xoogga badnaa yacni markaa geesinimadiisuna ay u badnayd ayay markaa ku tusinaysaa waxaa kaloo ku sugan nebigu sala allahu alayh wasalam inuu dhintay xaqiiqatan inuu dhintay qisadaas abubakar iyo markaa yacni lafteedu waa ku tusinaysa iyo aayaadka uu soo deliishadayba aayaad mutacadidaana ku soo arooray wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda afain mitta fahum alkhaaliduun waxaa ka mid oo kale qawluhu tacaala innaka mayitun wa inahum mayituun adigu waad dhimanaysaa baa la yidhi nebi maxamedow sala allahu aleyh wasalam sidaas aawadeed haddii la yidhaahdo nebi moxamed ma dhimanin oo geerida laga nafiyo oo la yidhahdo nebiga maxamed sala allahu aleyh wasalam intiqaalun min daar ilaa daar daar buu ka guuray daar buu u guuray waana nool yaho siduu u noolaa buu u nool yahay siduu u noolaa ayuu u nool yahay ee ma dhimanin taasi waxay noqonaysaa takdiib iyo beenin la beeninayo qur'aanka yacni markaa qur'aanka beenin la beeninayo ayay noqonaysaa oo qur'aankii baa wuxuu sheegayaa inuu dhimanayo nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam hadalka ilahayna waa xaq innaka mayitun ay satamuut waad dhiman doontaabaa markaa ilaahay ku yidhi nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam marka haddii yacni la nafiyo la yidhaha nebi moxamed ma dhimanin waxay noqonaysaa beenin la beeninayo qur'aanka ayay noqonaysaa taasina waa khatar weeyaan waata kale haddaan nebiga sala allahu aleyh wasalam xaaladiisi waxba iska beddelin saxaabadu inay nebiga yacni markaa aasaan dee mid u bannaanaan lahayd ma ah isagoo iska caynkiisiiya miyay xabaalnooleeyeen maya ee waxa weeye waa inuu dhintay bimacnaa waxa weeye naftii u in laga saaray jidhkiisa waa in naftii laga siibay oo uu dhintay ama adilada qaarkood oo laga qaadanayo inay ambiyadu nool yihiin sida xadiiska bayhaqi alambiyaau axyaaun fii qubuurihim yusalluun waa xadiis qawi ah yacni oo markaa saxiixa weeye laakiin waxa weeye xadiiskaasi tilmaamista uu tilmaamayo inay nebiyadu nool yihiin oo xabaalahooda ku nool yihiin iyo aayaadka sheegaya inuu nebigu sala allahu aleyh wasalam dhimanayo sheegaya iyo saxaabadu ijmaacay ku ijmaaceen ee isku waafaqeen markii dambe inuu nebigu sala allahu aleyh wasalam dhintay dabeedna ay aaseen yacni umuurahaasi isma caaridayaan oo iskama hor imanayaan sidaa inay isu caaridaynaa waxay tahay yacni nolosha ayaa waxay u qaybsantaa siduu ibnulqayim aljawsiya uu sheegay shan nololood baa jira oo kala dambeeya oo waxa weeye qofku uu maro shantaa nololood waxay tahay uurka hooyadii markuu ku jiro ee malagga loo soo diro ee uu markaa ruuxda ku afuufo nafta ku afuufo xaaladdaa waa nool yahay waana nolol gaara nolol gaar ah weeye marka waa adduunyada yimaado laba nololoodoo kala duwan buu nool yahay markuu soo jeedo nolol buu nool yahay markuu hurdana nolol buu nool yahay labadaa nololood isku mid maaha xaaladda uu hurdo siduu u nool yahay iyo xaaladda yacni uu soo jeedo siduu u nool yahayna waa kala tagan tahay oo farqa u dhexeeya oo qofkii waa kanoo waxaweye isagoo hurdo ayuu neefsanayaa dhaqdhaqaaqayaa wax dareemayaa haddana waxa weeye si kaluu haddana u maqan yahay ruuxdiisii sibaa loo qabtay oo loo oofsaday sina waa u joogtaa allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha walatii lam tamut fii manaamiha marka waxa weeye isaga oo hurdadii ku jira naftiisiha waa la qabtay oo bacdii markaa yacni ka mida waxyaalaheedii iyo tasarufkeedii baa la qabtay waxna waa joogaan lamana mid aha markuu soo jeedo waa saddex nolosha afraad marka waxa weeye caalamulbarsakhe xabaalaha uu ku jiro xaaladdaana sibuu u nool yahay oo waata labada malag loo soo dirayo munkar iyo nakiir oo ay dabeedna su'aalayaan yacni usuusha saddexda ah man rabbuka waman nabiyuka wamaa diinuka waxay su'aalayaan markaa saddexda markaa asal ayay su'aalayaan saddexda asal siday u wen yihiin bay kutusinaysaa alusuulu athalaatha ayaa la yidhahdaa risaala qayima aad iyo aad u mufiida yacni marka ahlucilmiga qaarkood ay ku sharxeen oo ay u bixiyeen alusuul athalaatha waa saddexda asal ee xabaasha lagu weydiinay waa saddexda asal ee lagu kulmiyey yacni markaa dikriga ah radiitu billaahi rabban wa bilislaami diinan wa bimuxammadin nabiya marka saddexda asal weyniday weyn yihiin bay ku tusinaysaa saddexda asalna waxay ku urursan yihiin almursil waalmursal waalrisaala almursil kii rususha soo diray oo allah ah almursal kii la soo diray oo rasuulka ah sala allahu alayh wasalam alrisaala oo wixii lala soo diray ah oo diinta ah almursil almursal alrisaala saddexda asal bay weydiinayaan marka calaa kulli xaal qofka muuminkaa in la waafajiyo oo markaa lagu sugo hadalka markaa xaqa ah yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira ayaa laynoo sheegay ruuxa munaafiqa ama gaalkaana isagana jawaabta saxda ah lama solonsiiyo oo isagu waxau yidhahdaa haa haa laa adri samictu nnaasa yaquuluuna shay'an fakultu markaasaa isagana waxa weeye la cadaaba kii waxa weeye muuminka ah ee jawaabtii xaqa ahayd lagu sugayna isagana waxa weeye xaaladdaasaa loo nicmeeyaa oo lagu yidhahdaa nam nawmat alcaruus wa bilmunaasaba yacni bacdu shabaab waxay akhriyaan num bay akhriyaan waana kalad wa khata num ma aha waa nam weeye nuunku waa kordhiga yahay yacni weji ma laha in markaa num la akhriyo marka waxa weeye calaa kulli xaal xaaladdaas yacni cadaabulqabrigii iyo nicmadii qabriga ayaa imanaysa oo qofkii waxa weeye isaga oo yacni xabaashii ku jira ayaa ama loo nicmaynayaa amaba markaa lagu ciqaabaya marka xaaladda uu xabaalaha ku jirana nolol gaara ayuu nool yahay noloshaana waxaa leeyahay xayaatun barzakhiya nolol barzakha loo nisbeeyey ayaa la yidhahdaa nolosha adduunya lama mid aha marka axaadiista sheegaysa alambiyaau axyaun fii qubuurihim ama axaadiista sheegaysa yacni iyo aayaadka sheegayaba shuhadadu inay nool yihiin waxa weeye noloshaasi waa xayaatun barzakhiya waa nolol barzakha loo nisbeeyey oo xayaatadii dunyawiga ahayd lama mid aha waana ka duwan tahay ismana caaridayso in la yidhaahdo waa dhintay nebigu sala allahu alayh wasalam iyo in la yidhaahdo nolol aan nolosha adduunyada la mid ahayn oo barzakhi ah oo xabaasha loo nisbeeyey ayuu nool yahay labadaas isma caaridayaan oo iskama hor imanayaan waxaynay culammadu yidhaahdeen in la yidhahdo xayaato dunyawi oo tii adduunyada la mida ayuu nool yahay waa bidco oo waa dalaal nusuustana waa ka hor imanaysaa nolosha markaa shanaad ee ugu dambaysa waxa weeye waa nolosha maalinta qiyaame lasoo noolayn doono waana nolosha ugu kaamilnimada badan oo ugu dhammaystiranka badan shantaa nololood ayuu qofku maraa midna mid lama mid aha mid weliba ta kale waa ka duwantahay loogamana qiyaasan karo marka uurka hooyadii ku jira nafta lagu afuufo waa nool yahay waa nolol gaara marka uu adduunyada yimaado laba nololoo kala duwan oo midna soo jeedka tahay midna hurdada tahay ayuu nool yahay laba halkaana ka timi waa saddex bay isku noqonaysaa nolosha afraad waa marka uu xabaasha ku jiro yacni iyadana markaisaga waa nool yahay noloshaasi waa nolol gaaroo ta adduunyada aan ahay ismana caaridayso in la yidhahdo waa nool yahay nolol yacni waxa weeye barzakhi ah iyo in la yidhahdo waa dhintay iskama hor imanayso xayaatada barzakhina kuma gaara oo keliya shuhaadada kumana gaar aha ambiyada iyo shuhaadada ee waaba ka caamsan tahay nolosha shanaad ee ugu dambaysa waxa weeye waa nolosha marka waxa weeye aakhiro lasoo saaro xaaladdaas nolosha markaa yacni la noolaynayo marka calaa kulli xaal adiladu waxay inoo sheegaysaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu dhintay inuu dhintayna waa in sidaas iyada ah yacni markaa loo rumeeya marka hadalka dadka qaarkood marka ay yidhaahdaan yacni nebigu sala allahu alayh wasalam xayun fii qabrii yasmacu waa yaraa yacni waxa weeye qabrigiisi iyo xabaashiisu ku nool yahay waxbuu maqlayaa waxbuu arkayaa waa xajinayaa yacni waa markaysa waxaan markaa waxyaalaha noocaasa ay yidhaahdaan waxa weye waa arrin markaa aan sax ahayn weeye axaadiista qaarkood waa ku soo aroortay in marka waxa weye uu ku tukado alambiyaau axyaun fii qubuurihim yusalluun laakiin siday u soo aroortay baa markaa loo rumaynaya siday u soo aroortay ayaa loo rumaynaya in waxa weeye salaada salliga iyo markaa yacni salaamtana in la gaadhsiinayaana waa jirtaa oo ina lilahi malaa'ikatan sayaaxiina fi lardi yuballiquuna can ummati salaam yacni taasina yacni markaa waa jirtaa oo salliga iyo salaamta yacni nebiga sala allahu alayh wasalam malaa'ig baa gaadhsiinaysa cid alla ciddii ku sallida oo tidhaahdo markay xoo sala allahu alayhi wasalam malag baa markaa malaa'ig baa gaadhsiinaysa wa kadalik ciddii salaamtana yacni markaa malag baa gaadhsiinaya oo waxa weeye dee salaadda markaynu ku jirno waa salaamanaa nebiga sala allahu alayh wasalam assalaamu calayka ayuha anabiy waraxmat ullahi wabarakaatuh waa salaam markaa la salaamayo salaamtaa nebiga waa lagaaga geynaya waana kaa radinayaa waa kaa celinaya waana kaa radinayaa oo waxa weeye salaamtii waa kaaga jawaabaya marka calaa kulli xaal hadalka dadka qaarkood ay yidhaahdaan nebiga sala allahu alayh wasalam waaba soo xajiyaa yani waxa weeye xayaato dunyawi uu nool yahay waxyaalo badan ay sidaa u taxaan ilaa qaarkood ay yidhaahdeen xataa zawjaadkii baa loogu geeyaa markaysagaa xabaasha yani markaa khuraafiyiinta qaarkood ilaa caynkaa ay yidhaahdeen kullu dalika waa abaatiilun laa asla laha waxa weeye waxyaalo baatila weeye aan wax asala iyo daliila aan markaa lahayn wey xadiidka shan boqol iyo laba iyo afartan wa can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayra waxaa laga soo wariyey can inabiyi sala allahu alayh wasalam isagoo nebiga ka warinaya qaala inuu yidhi nafsu lmu'mini muuminka naftiisu mucallaqatun waa mid loo xidhay oo loo xabisay bidaynihi dayinkiisii baa loo xidhay oo wixii markaa dayna ee cidi ku leedahay naftiisa waa loo xidhaa xataa yuqdaa canhu ilamaa iyo laga gudaayo oo laga bixinaayo daynkaa lagu leeyahay naftiisu waa u xidhan tahay oo markaa looma oggolaanayo haddiiba jannada markaa uu mutaystay in jannadii la geliyo loo oggolaan maayo ilaa daynka laga bixiyo ilaa daynka laga bixiyo xabsigaasay naftu ku jiraysaa ilaa daynka laga bixiyo rawaahu axmedu imaam axmed baa soo wariyey watirmidiyu tirmidi wa xasanahu tirmidina waa taxsiiniye wuxuu yidhi xadiidku waa xasan waxaa kaloo marka xadiidka soo wariyey ibnu maaja iyo abu yacla iyo xaakim iyo ibnu xibbaan iyo ayaa soo wariyey bakawi iyo adigu markaa culammadaasina waa soo warisay xadiiskuna waa xadiis yani markaa qawiya weeye culammada marka waxa xadiiska quwaysay waxaa ka mid a ibnu xibbaan oo saxiixiyey xaakim oo markaa calaa sharti shaykhayn ku saxiixiyey dahabi oo ku waafaqay bakawi oo isaguna taxsiiniyey oo yidhi xadiisun xasan nawowi oo isaguna markaa yidhi saxiixun aw xasan xadiisku ama waa saxiix ama waa xasan yani markaa sidaas yadaa yidhi bimacnaa labadaasuu ka dhaxeeya wuxuu ku taraduday talow darajatu saxiix ma gaadhayaa mise xasan buu baaqi ku yahay calaa kulli xaal mid weliba waa qawi oo waa xujo khulaasada iyo majmuucu labadaba ku yidhi saaxibu tawdiixna waxa uu sheegay abaa nucaym inuu xadiiska isaguna saxiixiyey ayuu saaxibu tawdiixna sheegay waxaa kaloo xadiiska saxiixiyey marka albaani iyo shucayb arnauud marka xadiisku calaa kulli xaal waxa markaa uu uu tilmaamayaa weliba shawaahid kalena waa leeyahay sida uu muxaqiquba markaa tilmaamayo shawaahid kaleoo sii xoojisana xadiisku waa leeyahay xadiisku waxa uu tilmaamayaa nafta qofka muuminka ah in loo xabisaayo daynka inay u xidhnaanayso ee nafta iyo markaa ruuxduna waa isla mid weeye siday jamaahiiru ahlicilmi qabaan yacni annafsu waaruuxu musamaahumaa waaxidun yacni nafta iyo markaa ruuxdu waa isla mid marka waxaan la qabanayaa yacni isku mid markaa weeye yacni naftaa la qabanaya iyo ruuxdaa la qabanayaa waa bimacna laakiin fii bacd alaxyaan baa farqi nowcan maa xagga sifaadka ugu dhexeeya marka waxaa loo xabisayaa baa leeyahay daynkeedii taasna waxay ku tusinaysaa yacni khatarta uu leeyahay daynka waxaa la yidhahdaa sababta loogu xabisayaana waxay tahay daynku waa xaq markaa makhluuq leeyahay oo dee waxa weeye xaq aadami leeyahay oo qof bini aadami markaa xaq uu kugu leeyahay wey waxaana la yidhaahdaa xuquuqu alkhalqi mabniyatun cala almushaaxati waaltadyiiq wa xuquuqu alkhaaliqi mabniyatun cala almusaamaxati waalcafwi qaacid ahaan bay culammadu waxay yidhaahdaan xuquuqda markaa makhluuqu waxay ku dhisan tahay cidhiidhis markaa la cidhiidhiyayo cala almushaaxati waatadyiiq oo waxa weeye aad iyo aad baa loo adkeeyaa xaq markaa bini aadam leeyahay sababta loogu adkaynayaana waxay tahay yacni bini aadamku xaqiisa yacni isaga ayaa dee u door leh inuu kaa cafinayo iyo inuu markaa aanu kaa cafinayn waa ta kale ee maalinta qiyaame dee dadkii waa wada baahan yahay ruux wax ka go'aan ma jiro ruux wax ka go'aan ma jiro dadka ku ugu jeclaa maalintaa hal xasano u quuri maayo hal xasano hadda waa mid uma quurayo waa ta laynoogu sheegay aayaadka qur'aaniga ah inuu waxa weeye dadka kuwii ugu dhowaa inuu ka cararayo maalintaas aabbihii iyo hooyadii iyo xaaskiisii carruurtiisii walaaladii yacni markaa qoyskiisii intaba inuu ka firdhanayo oo mid walba uu leeyahay yacni waxa markaa ku cusleeya anay cusleeyin waxay culammadu misaaliin iyagoo aayaadkaa sharxaya hadduu aabbihii ama hooyadii ay u timaaddo ay tidhaahdo yacni markaa inankaygiiyo miisaankiibaa hal xasana iga dhimantay halkaa xasana haddii laygu daro yacni waxa weeye waa isla ekaanaysaa ama naartii waa ka badbaadaya halka xasana iigu tabarruc uma quudhayo baa la yidhi maalintaas maalintaa uma quudhayo bal ee nusuusta aayaadka qur'aanigaa waxaa laynoogu sheegay qofka haddii la yidhaahdo dadka kale oo dhan wax allo waxa arlada jooga dhammaantood ma la cadaabaa oo adigun ma lagu badbaadiyaa wuxuu odhan lahaa haa marka shiddada iyo dhibaatada ay leedahay maalintaasay ku tusinaysaa marka bini aadamkii waa faqiir maadaama uu caynkaas yada yahay xaqiisana uu door leeyahay xaqii waa la adkeeyey makhluuqaadka laakiin xuquuqda ilaahay waxay ku dhisan tahay musaamaxa iyo cafwi oo ilaahay waa hani oo waxba uma baahna wuxuu u baahan yahay ma jirto xaqiisa wixii ku saabsanna yacni waxa weeye hadduu doono waa cafinaya in allaha laa yakfir an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa shirki hadduu yahay oo uu ku dhinto qofku lagama dhaafo gaalnimo hadday tahay laakiin wixii gaalnimo ka sokeeya cidduu doono u dhaafaa baa layidhi cidduu doono ayuu u dhaafaa marka sidaas aawadeed xuquuqda makhluuqa adkaynta la adkeeyey baa ku sugan waxaa kaloo ku sugan daynka in aad iyo aad laysaga ilaaliyo oo aad looga taxadiro yacni bixinta layska bixinayana in aad loogu dadaalo waayo axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay yukfaru lishahiidi kullu dembin ila addayn ruuxa shahiidka ah ee ilaahay dartii intuu u jihaaday dabeedna markaa ku shahiidnimo qaatay dembi kasta waa loo dhaafaa oo aan daynka ahayn daynka isaga lagama dhaafo dee qof baa le qofkii markaisaga oo kaa cafiya mooyaane dee waxa weeye markaa lagaama dhaafayo marka sidaas aawadeed dee khatarta iyo weynida uu leeyahay daynku ayuu ku tusinaya wa kadalika culammadu waxay yidhahdeen daynka waxaa haleelaya xuquuqda kale ee aadamigu kugu leeyahay ee madaalimta ah oo ah aflagaadada cirdigooda ka gasho iyo sharaftooda amaba markaa jidhkooda waxaad u geysato oo hadday tahay dilis iyo hadday tahay dhaawicis intaba taasina daynkii bay sii la xidhiidhaysaayo waa xaq aadami leeyahay oo daynkii bay gees kala mid tahay daynkii ayay gees kala mid tahay xadiisku wuxuu ku soo arooray daynkii qofku mucaamalo ee mubaaxa oo bannaan uu ku qaatay waxa ka sii daran baa leeyo macna dayna leh kana sii adag hadduu xaaraan xoolahaasi ku soo raaceen yacni xoolihii weji mubaaxoo bannaan isaga markaa u soo raacay oo uu yidhi waani daymiyoo la daymiyey yaa yacni kaas baa waxa weeye sidaa loo adkeeyey waxaa ka sii daran haddii boob ama dhac yacni ama khiyaamo ama tuugo ama ghuluul yacni adigu siyaalaha markaa shareecadu aynay bannaynin hadday ku soo gashay xoolahaasina waa ka sii darraansha badan tahay waa ka sii daran tahay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen sida saaxibu tawdiix oo kale daynka waxaa soo gelaya daynkii ilaahayna waa soo gelaya oo salaaddii iyo soomkii iyo ashyaada noocaas iyaguna waa soo gelaya waa daynkii ilaahay waxaanu u daliishaday xadiiska odhanaya fa daynu llahi axaqu an yuqdaa laakiin calaa kulli xaal sida sawaabka ee saxda ah ama qawiga ahi waa inaan markaa xuquuqdii ilaahay waa inaynay ku jirin marka la yidhi nafsu lmu'mini mucallaqatun bidaynihi xataa yuqdaa canhu xuquuqdii marka waxa weeye ilaahay waa inaynay ku jirin xuquuqdii makhluuqaadka waa in markaa looga jeedo waayo haddii daynka la itlaaqo oo uu qariino ka madhan yahay dee daynkii ilaahay ma soo gudagalo taana qariina ayaa soo gudagelisay in daynka yacni markaa oo loogu magacaabay yacni markaa daynullah loogu magacaabay xadiidka kale haddaynu eegno yukfaru lishahiidi kullu dembin ila dayn dee waxay noqonaysaa haddii la yidhahdo waxa weeye daynkii ilaahayna waa ku jiraa waxaa soo gelaya dee in markaa la yidhaahdo waajibaadkii oo dhanna waa ka mid culammaduna fahamka noocaasa dee kamay fahmin markay xuquuqda ilahay iyo xuquuqda makhluuqa kala farqinayaan oo ay leeyihiin markaa yacni xuquuqullaahi mabniyatun cala alcafwi waalmusaamaxa ama cala almusaamaxati waalcafwi yacni wa xuquuqu lkhalqi mabniyatun cala almushaaxati watadyiiq markay leeyihiin yacni waxay kala farqinayaan xuquuqdii ilaah iyo xuquuqdii aadmiga ayay markaa kala farqinayaan marka sidaas aawadeed sawaabku waxay tahay in xuquuqdii makhluuqa uun yacni markaa looga jeedo xoolihii markaa makhluuqa ay lahaayeen waxaa kaloo haleelaya madaalimtii yacni loo geystay makhluuqaadka qaarkood iyaguna sidaas si laeg bay haleelayaan oo ay markaa taasi raacayaan waxaa kaloo ku sugan in aad loogu degdego yacni daynka guditaanka laga gudayo yacni ruuxii markaa dhintay hadduu xoolo ka tegay ruuxaasi xoolihiisa wax markaa laga qabto waxa ugu horreeya marka laga tajiisiyo yacni ashyaada kale waxa ugu horreeya daynkii lagu leeyahay in laga bixiyo daynkaasi dhawe iyo dheera kuu doona ha ku lahaado daynkaasi ha ahaado meher afadiisu ku leedahay ha ahaato meher afadiisu ku leedahay ha ahaato ama markaa cid kale markaa dayn ay ku leedahay ha ahaato nabiguna sala allahu calayh wasalam sida uu daynka u adkaynayo marka janaase la keeno meyd la keeno wuxuu odhan jiray wax dayna ma lagu leeyahay haddii lagu yidhaahdo maya wuu ku tukan jiray haddii lagu yidhaahdo haa wuxuu odhan jiray salluu calaa saaxibikum ku tukada buu odhan jiray anigu ku tukan maaye haddii la yidhaha dayn baa lagu leeyahay wuxuu odhan jiray markaa ku tukada yani ayuu odhan jiro waa ka noqon jiray isagu markaasaa nin baa la keenay maalin markaasuu yihi markaa waxa wax dayna ma lagu leeyahay markaasaa le waxaa lagu leeyahay laba diinaar baa lagu leeyahay hadda waa laba laba diinaar baa lagu leeyahay baa layidhi markaasuu salluu calaa saaxibikum yacni ku tukada buu markaa yidhi oo isagii marka waxa weeye waa diiday inuu ku tukado halkiibaa markaa nin baa waxau yidhi rasuulka ilaahay oo aniga ayaa bixinaya aniga ayaa labadaas dummadda ku qaaday oo bixinaya buuri markaasuu markaa nebigu sala allahu aleyh wasallam weliba sii weydiiyey ou yidhi yacni markaa war qofkii daynka lagu lahaa miyuu ka beri noqday oo xaqii qofkii daynka lahaa korkaaguu ku waajibay markaasuu yidhi haa markaasuu nebigu ku tukaday sala allahu aleyh wasalam markaas ayuu ku tukaday marka waxa weeye haddii laba shay ay dhacdo oo daynkii waxa weeye haddii uu rahan u yaallo oo cid baaba daynkii kule laakiin rahan bay wax u haysataa amaba waxa weeye cid baa markaa yacni damaano qaaday oo damiinu musallim tidhi anigaa ka ah oo bixinaya labadaasi adigu calaa kulli xaal kuwa kale waa ka sahlan yihiin laakiin labadaasi haddaynay jirin oo rahan markaa uu wax u haystaana aynay jirin yacni cid kale oo ka damaano qaadayna aynay jirin waa noocii markaysaga markaa la adkeeyey yacni weeya ahlu cilmiga qaarkoodna waxay aada uga digaan yacni umuuraha markaysaga aan daruuriga ahayn lagama maarmaanka ahayn in dayn loo qaato ta noocaasa markaysaga waa diidaan umuuraha lagama maarmaanka aan ahayn yacni in dayn loo qaato taas iyadaana marka culamada qaarkood way diidaan yacni marka fataawaha ibnu cuthaymiin haddaad eegtana ashyaa badan oo uu sidaa markaa daynka u adadkaynayo ayaad ku arki kartaa xadiidka shan boqol iyo saddex iyo afartan waa can ibni cabbaasin cabdillahi ibni cabbaas waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhuma ilaahay raalliha ka noqdo isaga iyo aabbihiibe anna nabiya sala allahu alayh wasalama qaala fi aladii saqada inuu nebigu ka yidhi kii waxa weeye ka soo dhacay can raaxilatihi daabaddiisii ka soo dhacay bimacnaa neefkii uu fuushanaa kii ka soo dhacay oo famaata dabeedna dhintay inuu yidhi iqsiluuhu maydha bimaa'in biyo ku maydha iyo wa sidrin yacni markaa gob ku maydha bimacnaa caleen gob biyo gob leh yacni ku maydha oo intaa caleen gob soo qaadaan markaysaga waxaan markaa ku dara biyaha markaa dabeedna biyihii oo caleentii gob kale yacni ugu maydha wa kafinuuhu ku kanfa fii thawbayni lama marana markaysaga waxa markaa ku kanfa waxaa soo aroortay lafdii wa kafinuuhu fii thawbayhi labadiisa marana ku kanfa labadiisa marana yacni ku kanfa sidaas iyada ah ayaa waxa weeye soo aroortay bimacnaa thawbay ilixraam baa loo jeedaa muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsay oo bukhaariyo muslim baa labaduba soo wariyey ninkani waxa uu ahaa xadiisku sheegayaa nin muxrim ah carafaa la joogay oo xajkii bay ahayd oo carafe ayaa la taagnaa dabeedna waxa uu saaraa markaa neef geela buu saaraa hal buu saaraa dabeedna waa ka soo dhacay yacni qoortuu ka jabay waa dhintay markaa ninkii markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi markaa waxa weeye u maydha waxay ugu maydhaan biyo caleen gob leh ugu maydha waxaana ku kafantaan labadiisa markaa yacni go'na ku kanfa labadiisa go'e markaa yacni uu ixraamka markaa yacni u sitay yacni labadaasna ku kanfa ayaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam walaa tuxannituuh yacni markaa wax udgoon iyo waxyaalo kale ha marinina madaxiisa ha daboolina waxaa la soo saarayaa maalinta qiyaame isagoo talbiyaysanayo labayka allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka waalmulk laa shariika lak isagoo sidaas markaa u talbiyaysanaya aakhire la soo saarayaa buuhi maalinta qiyaame